بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ومدن أما بعد waxaan joognay xadiidka siddeetan iyo sagaal taasaan joognay wuxuu xiwaan uga dhigay taxriimu wa'di lbanaat gabdhaha in la duugo inay xaaraam tahay taxriimu eesh wa'di lbanaat gabdhaha in la duugo inay xaaraam tahay can ilmuqiira bni shucba waxaa laga wariyey radia allaahu canhu saxaabigii muqiir bni shucba wuxuu ahaa ragga carabta ugu fahmo badan buu ahaa daahiya dadka la yidhahda aada u maskaxda badan nin walbaba ka sayd calay kara ayuu ahaa daahiya waxaa qofka aada u caqliga badana waxaa la yidhi raggaas isaga iyo camar bnulcaas iyo mucaawiye iyo rag kaloo ka mid ahaa duhaatulcarab afartaasaa dhihi jira waxay dhaheen magaalo intaba waardiyaal wada cadowa haddii ay joogaan waxay heli karaan inay afarta erdoodba ka soo galaan ka soo baxaan iyadoon la ogana qofkaa wareerinayo yacni maskaxdooda iyo taagtiigooda niman khataray ahay radi allahu canhu arda marka de maskaxdaasna islaamka u isticmaaleen marka saxaabi jaliila wey muqiir bn shacba radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu dhahay ina allaha alle xarama wuxuu xarimay calaykum korkiina cuquuqa alummahaat hooyooyinka in caasi lagu noqdo oo la gooyo oo caq waxa weeye caqiga waa goyn waay waalidkoo la gooyo macnaa caasi lagu noqdo waa wa'di lbanaati gabdhaha oo la duugo wa manca wixii xuquuqaho lagu leeyahay inaad diido iyo wahaad wax aada lahayd inaad weydiisteed kaan kaan kaan kaan kaan oo waxaad aad dalam ka siisid waxaad xaq u leedahay iyo waxaad xaq u lahayd wa kariha lakum waxau idiinka haday qiila wa qaala hebelaayi waxaasaa la yidhi iyo hebelaayi macnaa warbadni wax walbaba oo la sheegaba inaad adoon run iyo been waxiyan aan hubsan aa iska sheegto wa kadrata su'aali su-aasha badan waxyaalaha aan danu kuugu jirin oo qofka shu-uuntiisa iyo ku saabsan iyo wararka fitanka inaad weydiiso ama se tuugsiga faraha badan oo dadka had goor dadka warsada wa idaacata almaali iyo xoolaha lagu ciyaaro xadiidkan marka waa xadiid aad iyo aada u weyn waxyaalo badan oo muxaramaadoo ka sheekayna ah oo hadday mujtamaca ku faafaan diin iyo dunyaba xaribay midda ugu horayso ilaahay u xarimay waxaa weeye cuquuq alummahaat hooyooyinka in caasi lagu noqdo ee waalidkao dhanba caasi in lagu noqdoo la gooyo waa xaaraam laakiin hooyada maxaa loo sheegay awalan waxaa hooyadu aabbaha way ka taag daranta dee odagu waxaa dheci karta inuu ismaamulo oo mashaqaysan karo ama dad kaloo asdiqaa iyo wax uu heli karo laakiin hooyo ilmahooda hadday ku caasiyaa ku caasiyaan hadda nololi uma taalo oo aaday uga baahan tahay ilmaha intuu aabbuhu u baahanya ka badana u baahan tahay midda kalena marka horeba baaribnimada afar meelood markii loo qabiyo saddex dulool ay leedahay oo ilmaha dhibkooda ay ka martaa ka badan waa sida ilaahay qur-aanku sheegay wawasayna alinsaana biwaalidayha layidhi insaanka labadiisii waalid ayaan u dardaarnay inuu isfacol dhaqmo hooyadiyaa gaar loo sheego xamalatu ummuhu karha hooyadiis calooshay ku xambaartay dhibaato ay ka martay uurkii walacii iyo culayskii markuu sagaal bilood la gaaro wawadacatu karhan xanuunna waa ku umushayoo fooshi intaas ugama tegine cunuggeed duudkay ku xambaartay oo waa nuujisay oo saxaradii kaaday ka tirtayoo wa xamluhu xambaarkiisa ay ilmihii qaado iyo fisaalu alaauuna shahra ee dhowr biloodna caloosha ku sidaa laba sanna waa nuuji saddex sano oo xoogii ka daba rafaacdaysa saddexa sano uga hari maayo ilaa uu ka qaangaaro ka weynaado hooy ilmihi waa daba socota laakiin waa xaalada in ugu daran yihiin maadaama baarinimada sad afar markii loo qabay saddex ay dal leedahay oy ilmaha aabbaha uga dhib badan tahay ugana naxariis badan tahay midda kale ay ka daciifsan taho hadda hooyo lagu caasiyey tabari uma taalno ma odag waa iska xoogsan karaa hooyadii markay ilmihii ay soo kaxan iyada xooggeeda waaba dhammaaday marka naxariisteeda u baahan saasaa marka hooyada gooni loogu sheegay ee aabbaha in caasi lagu noqdo iyadana ma bannaano waxaa kaloo la xarimay gabdhaha in la duugo carabtaa samayn jirtay mar gabdhahay duugi jireen laba siyoodba waxay isleeyiin gabdhahan inta marka iyagu isku duulaan gabdhahay iska addoonsan jireen gabadhaadi amaa la addoonsadaa la duugaysta qaarna wuxuu leeyahay cuntada amay kula cuntaa oo wiilasha ay maaragtay cuntada ku xariirisa labadaasoodba u guugi jira ilaahay waa waxaa la mida zamankan dadka ilmaha soo riday ilmaha intay caloosha ku xambaaraan soo riday oo ilmo badan ma rabnay waxaa soranaayo waa wa'di waa ma garta ilmaha la soo ridaayo oo wax daruuraa iyo jirro iyo midna aysa jiro layska soo ridaa leeya ilmo ma rabno waa wa'digaas waa ilmo dhib badan ma rabnay leeyihin dadka haddana hindi waaba laga sameeyaa waxay sameynayaan maadaama gabdhaha iyagu iyagaa loo guuriyo yaradda iyagaa bixiya marka gabadhu markuu ogaado inay uur leedahay islaanta uur wad waaba soo ridaa gabadha hadha waxay le ma intaasoo gabdhood ninkii dhala waa inuu intaas oo xoolaa milyanis oo shaqayso u guuri marka taasoo ka cararayaa marka iyo hadda dadka iyaguna ilmaha soo ridaayo oo kale wuxuu kaloo la xarimay manca wahaati manca waxaa weeye wixii xaq lagugu lahaa inaad diidid zaka ma ogolid nafaqadii carruurta ilmaha ma ogolid wixii dada hodeynta ka qaatay ma ogolid xaqu naaskii ma dhiibaysa iyo xaqu ilaahay haatina waxay qof walba ka qaad deyn uga qaad ka dhac ka qiyaan maaragtay baryo uga qaad wax walba uun afka mari waxna ha ogola in waxlaba damka siiyo ee qofkun hadduu saas noqdo oo waxna uusan ogolayn xuquuq wixii islaamkan uu dam ka siinayo qofkaas hadde waxaa weeye waa nahaab inkaara ku dhacday sharaf male wa kariha lakum qiila waqaala qiila waqaalana waxaa weeye wax walboo la sheego inaa iska sheegtay hebelaasaa insaanaa leeyi adigoon hubsanaynin waxaa ma beenaa mase waa run nag wuxuu yidhi kafaa bilmari iman an yuxadida bikulli maa samica qofka waxaa dembi ugu filan waxa lu maqlo saasaa la yidhi saasaa lalahaa hebelaasaa yidhi gaar ahaan waxyaalaha ishaacaadka ama dadka ku saabsan ceebahooda ama wixii fitan iyo balaayo kicinaaya waxyaalahaas oo kale iyo wakahrata su'aali su-aalaha badanna waxaa looga jeedaa laba mid qofka axwaashiisii weydiinaysa dhirnare xagee ka timid maxay taha xaalkaagu wawawawa adigoo rabta qofkaas sirtiisa iyo ceebihiisa inaad ogaatid uma faafisa dadka dadka qodqodow ma garata ama axwaalaha iyo dhacdika weydiiyo xagga maxaa ka dhacay inta maxaa laga soo sheegay maxaanu dadka fitanka iyo balaayada akhbaaraha jinnigaa raadiyay oo su-aalahaas warsan iyo akhbaaraha liitiy waxyaalaha wasakdaa raadiyay waxaa kaloo loogeeda kasratu su-aali waxaa looga jeedi karaa dadka baryaha badan iyadana waa looga jeedi karaa iyo wa idaacat almaali xoolaha la dayaco xoolaha ama xaaraan lagu bixiyo ama israaf lagu xadgudbo waxaan macno lahayn xoolaha lagu ciyaaro sababto xoolaha waa ilaahay wuxuu kugu karaameeyey waajibkooda ka bixi xaaraanna ha ku biixini hakana xuda xadgudbi walaa tu'tuu sufaa amwaalakum alatii jacal allahu lakum qiyaama dadka oo wax magarantada xoolihiina ha u dhiibinno ay ku ciyaarayaan inaad cunuga yarka boqolaal dollar ka buuxisid islaanta xoolo laga buuxiyo wixii lagu cayaaro fasaad hadhow wixii markii la waayana hamag laisku yidhaah ilahay wuxuu dha muslimiinta kale waladiina idaa anfaquu markay nafaqeeyaan lam yusrifuu ma xadgudbaan walam yaqtuluu mana ciriiriyaan wa kaana bayna daalika waana dhexdhexaadin kale xoolaha maa duugsada dadku cayaarta berriyaa u baahana ama tuugsana marka maalintaa hesho waxna ka sadaqayso waxna ka cun waxna dhigo saasaa loo baahanya can ilmuqiirati bni shucbata radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam wuxuu dhahay in allaha alla xarama calaykum wuxuu idinka xarimay xuquuqa alummahaati hooyooyinka la caasiyo wa wa'da albanaati gabdhaha la duugo wamanca wixii xuquuqa oo lagu leeyahay inaad diido ama nafaqaada ama sakawaada ama dad ay ka deynta ay kugu leeyihiin wahaati qof walba inaad tidhaahdid keen deyn intaa uga qaata aadan u soo celinayn tuugsi aa uga qaadatid ma garatid shaxaada uga qaadatid waxun wax walbaba khiyaano aa ku qaatid wax walbaba uu gacanta dhabku sii wa kariha lakum waxau idiin nacay qiila waqaala qiila waa la yidhi waqaala hebelaa yidhi war macnaha aan sugnayn inaad maanta afka la taagto wa kadrata su'aali su'aal badan dadka afayarihiisa iyo waxyaalaha aan loo baahnin dadkasu su'aala mise su-aasha oo baryaha badanna waa loo jeeda wa idaacat ilmaali xoolaha lagu ciyaaro nacam marka qiila waqaalada waxaa loo jeeda hadalka badan in la iska dhaafo ilaa qofku wax walbaba hadduu sheego kalaam kaiiru noqona soomaalidana waa ku yidhi nin war badan hooyadan edab darro ku sameeyana waa laga maqlaa wax walbuu iska hadla qaaq hadduu qofku iska yidhaahdo kullu khubtiga aa laga maqlaya xadiidka sagaashanaad ciwaan wuxuu uga dhigay asafaru qidcatun min alcadaab safarku waa qayb ka mida cadaab markaa safrayso saa darteed safarka in laysku dheereemaan danahaaga markaa soo guudto inaad soo noqoto can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sal اllahu alay wasalam qaal wuxuu yidhi asafaru safarku qidcatun qayb waayo go oo min alcadaabi ka mida yamnacu axadakum wuxuu ka reebaya طacaamahu wa sharaabahu hurdadiisa iyo cabitaankiisa iyo abitaadkii ka xiraa waay iyo wa nowmahu cuntadii abitaadkiida iyo sharaabkiisa iyo wa nowmahu iyo hurdadii macnaha ama waqtigaa ku seexataad weynay ama waxaad cuntaad weynay waxaad cabtidaab cariiri kuu noqonaya safar ama haddaad heshidna abitaadkiibaa kaa xirmaya safarka marka danaa loo safraa ee iska un maqnaa maana fa idaa qadaa hadduu uu dhammeeyo qofkii fa idaa qadaa axadukum au qadara qofkiina haddii uu dhammeeyo nahmatahu macnaa dantiisa oo ulajeeddadii u safray iyo xaajadiisa hadduu dhammeeyo falyucajil ha soo degdego ilaa ahli ahalkiisa dadka waan iska maqnaanoo cidaha intay macno la'aan iska safraan aan ciddoodaba xaaskoo dib ugu soo noqonayo gurigooda wax badanaa kaa la yacmay marka haddaad dan u safartid dantii markaa soo dhammayso gurigaaga usoo degdeg safarba safar yuusa kuu dhiibi sababto adigii waa dhibtooday ahalkaagii waa dhibtoonaya ilmihii waa kaa dhibtoonaya soomaalida waxaa arkaysa qof sanawaad iska noqono ciddiisa aan u noqonin war ciddaada xaqay kugu leedahay xaaraanta inaad ka xadiso soo maa haddaad iska maqnaata waa xuquuqaa lagu leeya marka un waxaa iska nahay uun dibi weyl uma xirna dibi iska soofay wardadaa kuu jooga ummadaa xuquuq kuu xabisa intaasoo islaamada kuu xabisa sininaa layska maqnaanay waa qalad wey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay asafaru safarku qidcatu min alcadaabi yamnacu axadakum wuxuu ka reebaya dacaamahu cuntadiisa iyo washaraabahu cabitaankiisa wa nowma hurdadiisa ee faidaa qadaa hadduu dhammaysto qofkiina oo musaafirka ahi nahmatahu macnaa dantii oo ka lahaa iyo xaajadiisa ma garata nahmadu waxaa la waxa qofka uu hunguriyeynaayo ayaa layahay laakiin hadda waxaa loogu jira dantii oo safarka oo kala waxaad hunguriyeynaysaoo safarka ulajeedadiisii ah ood hunguriyeynaysa falyucajil ilaa ahli ahalkiisa u degdego xadiidka koob iyo sagaashan wuxuu ciwaan uga dhigay almru in la isfaro bilkhuruuji in loo baxo fii sabiil ilah jidka allah in loo baxo macnaa jidka ilah lagu duudo macnaa jihaadka loo baxo xadiidkooda tagaashanaad can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam waxau dha yowma fatxi maka maka markii la furto wuxuu yidhi laa hijrata hijro ma jirto oo ma mad- maka inta laga soo haajiro madiino loo soo haajiro ma jirto waa dhammaatay oo maka guri islaameedu noqotay walaakin jihaadun baa jira iyo waniyatun iyo wanaagsan baa haray waidastunfirtum haddii soobaxa dhaho soo dhaqaajiya la yidhahdo imaamka muslimiinta oo idinka dalbado in jihaadka loo soo baxo fanfiruu markaas dhaqaaqa qof walbaba waajibay ku tahay imaamka jirada soo bax oo jihaadka soo bax marmarsiiyo iyo midna ma jirto xadiidkan wuxuu ka hadlayaa markii hore oo maka ay gaaladu haysteen qof kasta oo muslin oo islaam waxaa waajibkaa inuu ku haajiro lisaba awalan meeshaan maka diinta laguma muujisan karin oo gaaladu way ku cadaan diintii kaa fitnaynayo haaniyanna waxaa la rabaa muslimiinta inaad badisid ood xoojisid madiino joogo marka qofkii kara oo bixi kara oo soo islaamo qasab waxaa ku ahaa inuu haajiro markii maka la furtay beled muslim noqotay hijradaas way dhammaatay laakiin waxaa haray niyo wanaagsano oo macnaa wax kasta oo camalaha samaynaysid inaad niyo u qabatid oo niyadaada aada suubsatid haddii lagaa dalbo jihaadka inaad u baxdidna markaa diyaar aada u noqotid hijradu marka maxaa dhammaatay midii maka iyo madiinaa dhammaatay laakiin hijrada qofku inuu beled gaalo uu ka haajiro beled muslim u haajiro ama meel macaasi taal iyo jahli uu ka haajiro meel cilmi iyo daacataal u haajiro waa jirta qofkii marka hadda asminada oo dhul gaalo joogo muslina waxaa weeye waa saddex xaalo mid wey meeshaa beledka gaalo inuusan diinta ku muuji karin oo jumco iyo jamaaco uusan tukan karin diintiisa uusan ku baraagsgaray karin oo la fitnaynayo ouna awoodo inuu hijroodo meeshana diinta kuma baraaqsgaray karin ama naftiisa ama awlaaddiisa ama ajyaashii soo socoto xataa fitno uga cabsanayo marka inuu ka haajiro meesha dhul muslim haajir waajibay tahay wowna inuu haajiro beled gaal haddii uu joogo oo diintiisa u baraagtis garay karo wax fitno uusan ka cabsanayn hijradii inuu awoodo laakiin diintiisa oo muujiisi karo waa sunno inuu haajiro hadduusan marka beled gaalo joogo hijrana uusan awoodin waa macduur waaye markaas markii uu maaragtay cudurdaar helo inuu markaas oo helo awood inuu ka haajiro saas way marka hijradu waa furan tahay hadduu meel jahli yaallo caasinimo haddii ay taallo ood inaad ku fidnooda aad ka cabsanaysa meel dhul muslim iyo lagu cibaadaystoo cilmi lahaad u haajiro adduunyada ha kulliya tama ha iska dhaaf laakiin waayaha waxaa weeye meeshii better life ay taallo nolol wanaagsanaa loo haajiro ama diinta ha ku baabaado ama ha ku fiicnaa meeshii nolosha xoogaha ku litana cilmi iyo khayrkiisa ha yaalo waa laga dhaqaajina dadki marka cagsi ay noqdeen adduunya doonaa la noqday dadka ilaahay towfiiqaha nagu sugo can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waxau dhahay yooma fatxi maka laa hijrata hijro oo maka laga soo haajiro madiino loo haajiro ma jirto way dhammaato oo maka daarul islaam bay noqotay laakiin hijradii caamka ahayd oo meel gaala laga haajiro oo meel muslim loo haajiro way baaqi walaakin jihaadun waniyatun ahari jihaad fii sabiililah iyo niyo wanaagsan oo camal walba u qabanaya qofku niyo fiican ku qabto laakiin waidastunfirtum haddii soo baxa la yihahdo istinfaarka in yihahdo soo baxa jihaadka usoo dhaqaaq cagta soo dhaqaaji la yihahdo fanfiro markaas baxa oo dhaqaaq yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi taaqaltum maxaa dhacow dhahay marka jidka ilaahay soo baxa la yihahdo maxaa u cuslaatay ilى اأrض aradiitum bاxayaaةi الdunya ilan oo kale infiruu khifaafan hiqaal wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiil اllah adinkoo culus iyo adinkoo fududba macnaa culayska jihaadka uu dhib kugu yahay ama maaragtay oo xaalad culus ku haysato reerkii aadan ka tegi karin iyo adigoo fudud intaba dhaqaajiwa jihaadka ka muhiimsanoo muslimiintaa la xafidaya haddii muslimkii la xafido danta adi khaaskaha maxay taraysa muslimiinta caamka haddii la baabiyo dadku ag hor mas-uuliyadda noo jiraan kan hadda waxau noqda nin walbaba waxaa weeye dameer iska daaqa hal noqdoo daaqii hadduu wax yar ou nusqaamo diin iyo dan lagama laha xoogaa biilki iyo nolosha istandarkeed wax yar haddou nusqaamo ama in la nusqaamiyo lama ogolo laakiin diinta da iska baaba'da dadkii badankeeda dan kama ilahan kama ogolo can fadl xadiidka sagaashan iyo labo fadlu lghadwati ka lahitaanka iyo warrawxati galab caraaw oo hal mara fii sabiililah ilaah jidkiisa lagu kallaho iyo duulaanka maaragta gaalada lagu duulaayo muslimka ciidankiisa la raaco fadliga ilaada hal subax aad ka lahdo jidka ilaah aad ku kalahdid iyo hal galab aad ka lahdid ood caraawadu jidka ilaahay ku caraawdid can anas bni maalik radi allahu canhu can nabiyi sal allahu calayh wasalam wuxuu ka wariyey laqadwatun kalahitaan fii sabiililah jidka lagu kallaho jidka duulaanka lagu kallaho oo subax hal mar oo kalahitaanka subaxdii macnaa gelinka hore saacad ka mid oo socoto aw rawxatun ama caraabo gelinka dambe ilaa fiidkii wakhti ka mida ood socoto wey khayrun waxay ka khayr badan tahay min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha waxaa dhex yaala macnaha waxaa la fiirinaya waxaa laga yaaba dad badanoo jihaadka ka ta'ahurayo inay dhahaan tanu tanle oo adduunyaa naga halaysan sidii munaafiqiinta ribaadi ay yidhahdeen markuu nabigu uu sulxi u socday shaqalatnaa amwaalunaa wa ahluuna xoolaheenni iyo maalkeenniyaana shaqliyey marka qofkiinu masaalixdii hore xagga iga maqanto xagga tanu tanla waxbaa inta ka jabano hashiyaa maqano ratigiyaa maqano tijaaradiiya doontiiya soo deganayso wax inuu ku murugsoodo marka waxaa leeyahay wax kale iska dhaafa caraabaha hal mar oo caraawda iyo gala subax aad kala fii sabiililah adduunkaoo dhan ka khayr badan adigana waxa aad halaa inta ka imaana iyo sacaa dhalaya iyo doona inta ka soo xirna adigana ku haysaanaya horow saco marka waxaan ha milicsana can anas bni maalik radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calay wasalam qaal wuxuu le laqadwatun kalahitaan fii sabiililah lagu kalaho oo rawxatun galab caraab oo hal mar ah ayaa khayrun ka khayr badan min addunya adduunyadii umaa fiiha waxa ku dhex sugan fadlu lkhayli alghaasiyati fii sabiili illah xadiidka sagaashan iyo saddex ciwaan waxaa uga dhigtay fadlulkhayli fardaha fadligooda alghaasiyati doona duulaaya fii sabiili illah jidka alle ku duulaaya fadliga ilih can curwata albaariqiyi waxaa laga wariyey radi allaahu canhu can curwata albaariqiyi radi allahu canhu ana nabiya sala allah calay wasalam qaala wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiiha foodooda alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaamati farda ee qiyaaminta laga gaaro oo waa maxay khayrka lagu guntay alajru ajar iyo walmaqnam iyo haniimo ninkii faras hela oo fii sabiililahi ku duula ajarna waa u diyaar haniimona hadduu nabadgalo waa soo helaya marka fardoo dhan ma wad ahane waa fardaha ilaahay loo diyaariy fardaha sidoo baraka badan yihi soo maa marka barakoodan waxay ku jirtaa marka ilaahay jidkiisa lagu duulo oo diinta lagu difaaca in hadday iska qurux quruxiya noqoto iyo maaragtay faanfaan iyo iska farda beder iyo meelahaas maaragtay lacag ku beratanoo lacag qamaara ku qaaday waxyaalahaas wax faa'iidaa ma laha iyo fardaha ilaahay jidkiisa loo diyaariyo ilaa farduhu waagaas tignikada ka dhignaan ciidanka dagaalka tignikada ka dhignaan can curwata albaariqiyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiiha fooda waxaa looga xiray waayo macnaha alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaamati laga gaarayo khayrkii waa maxay waa alajru waalmaqnam ajar iyo qaniimo aada heshid gaalada aad ka soo heshid fadlu man jahaza khaasiyan qofkii qof duulaaya maaragtay sahaysiiyo macnaha waa xadiidka afar iyo sagaashan macnahana waxaa weeyaan qof walbaa ma bixi karo qof walboo baxayana sahay ma haysto marka si la isu tacaawuno ninkii bixi waayo kii aan bixi karin hadduu sahay siiyo waxaa weeye waa isagoo maanta ma arkaysaa duulow la mid yahay can zayd bni khaalidin radi allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu dhahay man jahaza qofkii maaragtay qalqaaliyo oo sahaysiiyo khaasiyan ku duulaya fii sabiili illah jidka alleh gaadidow siiye faras ama rato oo fuulo sahaybu siiyey hubkii uu ku duilah siiyey faqad qazaa waa duulay waman khalafa qofkii bedel ka noqda khaasiyan mid duulay fii sabiilillahi bikhayrin khayr bedel uga noqda oo danihiisii u sii qabta faqad khazaa waa duulay yacnii qof duulay oo jidka ilahay ciidanka musla socda qofkii sahaydiisa siiyey hubkiisii iyo sahaydiisii iyo maanta maarka adigana qof duulaa la midta macnaa ajarkiisa ahay waxaa koo la mida qofaa duulaanka ku maqan xoolihiisii iyo ubadkiisii iyo masaalixdiiyaa usii qabatay jihaadka intuu ku maqan tijaarada iga warqabtay xoolihiiyaa usii shubtay ilmihiisiyaa maarata madaarisa u geysay wixii loo baahanyaa usoo adeegtay waxaa u qaban kartidaa u qabtay sidii nin walaalkaa ugu shaqayso ajarka adigana aada leedahay iyadoona kaasna ajarka laga nuusqaaminaad leedahay marka taa waxay kusinaysaa tacaawunka islaamka tacaawun la-aan ma socono marka qofka hawl qabtay qofkii ugu kaalmeey asna waa leeyahay ma ahan aniga maxaa iiga dana maaha qofkan muslimiinta waxuu haayaa haddaa ku caawiso ilaahay ajaruu ku siina soma marka anaaniyada iyo meesha aan ka fakera maaha waxaa la mida qofkii daaciyaho diinta faafinayo qofkii maaha qofku macalinaho madraso iyo diin dhigaa iyo khayr aa caawiso qof ummadda muslimiinta danaheeda ka shaqayna ayaad caawiso oo hawshiisa u qabato ajarkaasoo dhan waa la mid wey qof alla qofkii masaalix iyo khayr wanaag ka shaqaynaya qofkii ku caawiyoo dhan wanaaggaas uu ka shaqeeyo ajarkeeduu leey laakiin qofkii wanaag ka shaqaynaya qofkii lugooyo oo hor istaaga sumaa balaayo maalan qofkii jihaaday qofkii caawiyey ama ahalkiisii iyo xoolihiisii wanaag ku sameeyo ajaruu helaya qofkii dhiba isagana dembiou helaya qofkii islaantiisii ka sii faduuliya oo dadkiisii sii qarriba waxaa weeye nabigu waxau dhahay nin oo jidka ilaahay ku duula ninkii naagtiisa ka fasaadi oo ka maqan yahay berri qiyaamo inta la hortaagaa laleeyahy wax alla waxaarta ku sameeyaasoo ajarkiisao dhan ka qaadana oo naar ku tuuqay saarka uga shaqaysaa la leeyahy camalkiisao dhan ka qaadana marka qofkii masaalixda ku maqanoo qofkii fasaad dacaayad ku fidiya dadka ducaadda ah culummada dadka masaalixda wanaagga ka shaqeeya ayaga dembigaasay marka ay leeyihin qofkii ku caawiyana ajarkaasuu leeyahy saa darteed qofkii khayr wada haddaa aragta masaajid wanaag masaalix tacliim diin faafinayo maaragtay madaaris khayriya wada maslaxada ummadda ka shaqaynaya markaa in lagu taageerayo can zayd bni khaalid radi allahu canhu ana rasuul lah sal alla alay waslm qaala wuxuu dhahay man jahaza qofkii maaragtay maaragtay sahay sahaya haaziyan min duulaya fii sabiililah qofkii sahay siiya oo gaadiid iyo cunto iyo hubba ku sahaya faqad qazaa waa duula macnaa ajarkau kala mid yahay wey waman khalafa qofkii kadib mara haasiyan qof duulay fii sabiilillaahi ku duulay bikhayri khayr qofkii wadib mara oo ahalkiisii iyo owlaaddiisii iyo masaalixdiisii usii qabto wanaag kula dhaqmo faqad hazaa asna waa duulay macnaha ajarka ayuu maaragta la qaybsanaya walow xaqiiq ahaan yuusan u duulin sooma xadiidka shan iyo sagaashan wuxuu maaragtay ciwaan uga dhigay karaahiyatu tamanii liqaatamanii liqaa'i ilmowt liqaa'i ilcaduwi karaahiyatu tamanii liqaa'i ilcaduwi cadowga in laga hor yimaado inaad tamanisidoo jeclaysatid in la karaahiysoo tira tol beelayaa maaragtay cadowga la kulmaa nimanka haddaan mar jeclaan lahaa inaan gaaladii fooda isku diirno waxaa ku dhig waaba la arkaya fafaanimadaas lama jeclo iyo walamru bisabri sabarka in la isfaro cinda aliqaa markii la kulanko in layska hor yimaado oo fooda la isdaro oo gaaladii muslimiinta iska hor yimaadaan in maaragtay la sabro yacni laa tamanaa liqaa alcaduw walaakin tasbir cinda aljidd waalqitaal markii dagaal oo dhab u yimaado waa sabraysa waa xadiidka san iyo sagaashan can cabdillaahi bni abi ofa waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuul llahi sal alla alayh wasalam qaala wuxuu dhahay laa tamanow ha jeclaysana liqaa'a alcaduwi cadow inaad la kulantaa oo hadhinaad allah maan cadowga iska hornimaan waxaan ku dhig waa la yaabi laha wasalu llaha alcaafiya caafimaad weydiista oo waxaa tiraa ilaahu balaayo maarata maaragtay hanaga horkeenna cadwan ilaahu naga jebiyo balaayo adiga baaskaa ku salid iska dhah laakiin fa idaa laqiitumu markaad la kulantaan gaalada oo wejiga isdartaan habaaqinine fasbiruu sabroo lagu hamuuto markaas waclamuu waxaad ogaataan ana aljannata jannadii taxta dilaali siyuufi siyuufta qacqac iskalo hooskiisa ay ku jirta ha ka carino cagta ha ka diinina meeshaana jannadii ku jirtahay sabaro cadowga iska celi ima nasru wa ima shahaada helaysa culimmadu waxay yidhahdeen sababta loo diiday waxaa waaye inaad cadowga tamanisid inaad la kulantid ana almar'a laa yaclamu maa ya-uulu ilayhi اlamr arrinta waxay noqon doonta mataqaano inaad guulaysanaysid inaad safri doontid inaad fashilmi doontid waxya ma kale mataqaano saa darteed balaayo lama weydiisto oo sida caafimaadka ilaahay loo weydiisto oo fitanka iyo looga magan galo ilaahuna caafi abubakar wuxuu dhihi jiray lian ucaafaa fa ashkura axabu ilaya min an ubtala fa asbir in inta caafimaad aan helo ilaahay aan ku shukriyo ayaan ka jecelahay inta la imtixaano inaan sabro caafimaadkaa wanaagsan isalo alcaafiya culimo kalena waxay yidhaahdeen waxa loo diidaa waxawaaye waa isku midi qofka dhahay allah cadowga haddaan fooda istari lahay waxaa ka muuqata inuu isla fiican yaho icjaab inuu maarata isaga dhan isla cajiibsan yahay oo isku kalsoon yahay nafsadiisa oosaba ilaahayba subxaana wa tacaala uusan xaggiisa fiirin iyo cadowga iyo kaydkiisa inuusan maaragtay khibrad uusan u lahayn dagaal ma sahlana dagaal laguma degdego midda kale waxay dhahan culammadu qofku markuu cadowga la kulmaayo waa arrin culus waayo dagaal ma sahlan hadhow waxaa dhici karta inaad foofoolayso meel aad tirda cadowga haddii aan la kulmo midaan ku dhigo waa la arki doono hadhow markay runa run gaarto inaaba ninkii bootada sheegaya aada noqon weyso ragga ugu horreeyo carara aada noqotaa dheci karta hadhowna marka waa lagugu qoslaa marka marka marka hore shib iska dheh haalibanna dadka marka hore booteeya intaan dagaalka ilin fa-fa'ada badan runtu markay noqoto meeshay ka cararaan dadka dagaalka gala maarata waxyaalo badanay sheegayaan xataa waxay hadha waxaad arkaysaa sarkaal oo aleelo u taxan yihiino markii arrintu isku dhacda intuu wax noqon waayo saajid ama isbatoore ama mid kaloo askariya oo saaxadii runtaa la wareegayo aaba ninkii dhammaayo alaasha lagu soo xiray yacni markuu dagaalku ou dhaco yacni fagfagta iyo alqaabta iyo ragga isfaahfaahuriyo oo dhan meel cidaa kusoo shumaan dad aan la aqoonin oo marka hore saa isaga qarsoonin aa markaas usuud noqonay raggii fagfag lahaana meelay ka baxeen waa la weynaya marka taas waa ree tajrubo lagu ogyaha nabiguna uu noo sheegay calayh salaatu wasalaam nacam can cabdillaahi bni abi ufa radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dha laa tamanuu ha tamanuna liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa iyo fitnadoo dhan lama tamaniyo wasalu llaha alcaafiya ilaahay caafi aad weydiista laakiin fa idaa laqiitumuuhum haddii aad cadowga aad hor timaadaan oo liqa u dhaco fooda la isjaro markaa lagu hamuto fasbiruu sabro waclamuu waxaad ogaataan ana aljannata jannadii taxta dilaali siyuufi siyuufta hoost hooskooday ahaata halkaa janno ka dayib ee markaa meel loo carar lama arkaa caranina xadiidka sagaashan iyo lix ciwaan wuxuu uga dhigay ajrulxaakimi qofka xaakimka ajarka uu leeyahay idaa ijtahada hadduu ijtihaado fa asaabo ou asiibo oo xaqii oo waafaqo ou akhda'a ama ou gifo ninka xaakimka macnaa qaaliga waayo oo wax kala xukumaayo ama caalimka iftoonayo w xaakimka qaaligaa laga wada ma gara ama imaamka muslimiinta oo diinta yaqaano asoo dee wax kala xukumayo hadduu mas'alo inta la weydiiyo ama arrin loo soo dacwoodo arrintaas uu ku dadaalo oo adilada iyo cilmiga intuu ku dadaalo markaas uu sidii ilaahay oo xaqa u arko oo isagoon eexanayn uu xugmiyo hadduu asaabana hal ajaruu leeyahay haddii laba ajaruu leeyahay hadduu gafana hal ajaruu leeyahay can camar bn caasin caasi waxaa laga wariyey radi allahu canhu annahu samica rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkoo maqla yaquulu asagoo odhanaya idaa xakama alxaakimu qofka xaakimkaha markuu xakumaayo markuu rabo inuu xakumo qadiyad oo go-aan sharciya uu ka soo saaro xaakimka halkan qaadiga laga wadaa muslimka ama imaamka muslimkaa wax kala xukminayo ama shiikha mas'alo la weydiinayo iftoonayo fajtihada u ijtihaad ijtihaadku waxaa weeye inuu adiladii oo baaro maxaa qur-aan ku soo arooray masaladan ku saabsan maxaa sunnada saxaabadii maxaa ku soo arooray maxaa qiyaasa maxay culimmadu ku ijmaaceen adiladii markuu baarbaaro ma garat oo markuu adiladii baarbaaro uu xugunkii tuuro uma asaaba uu sidii saxda ha asiibo falahu ajraani laba ajarow leeyahay waidaa xakama hadduu xukmiyo faijtihaada u ijtihaado ilaa ijtihaadkii xukunka waxaa horeeya xukunka yacni waida ijtahada faxakama saas camal iyadoo la yidhi markuu intuu ijtihaado uu xukmiyo uma akhdaa uu gefo ow towfiiqii waafaq waayo falahu ajru buu leeyahay qofka marka qaaligaho sharciga xukumaya ama muftigaho waxaa loo shardiyaa laba shay awalan diinta inuu yaqaano gaar ahaan masaladaas inuu cilmi u leeyahay sharciga islaamka kitaabka iyo sunnada iyo xadiidka nabiga iyo culummada aqwaasha saxaabada duuqada carabiga nin diintii wax ka yaqaano inuu yahay waana inuuna warac yahay qof xalaal miirad aho lagu kalsoon yahay ee hawaraacaan ahayn dadkan hadda wax kastaas ka bannaynaya ribadu waa bannaan tahay waxaas waa bannaan yihiin gabadhu maxram la-aan waa safri kartaa xajku waa iska aadi karta axaadiisii oo cadow khilaafa kaasoo kale marka waa saaxibulhawa aa laaa warac ma laha diintii marka xalaal ma wixii rasuulkii oo cad naskii oo iska khilaafaya oo diintii been ka iftoonaya kaas lama rabo qof jaahiloon diintii aqoonna lama rabo sida hadda waxaa arkaysa dadkaan dhallinyaradaah ayagoon diintii wax aqoonin waxay iska xukumaanayeen kan dil kan gacanta ka gooy kan jeeda wixii dacwadii ma yaqaano waxa wax lagu dilo ma yaqaano goormaa wax la dilaa maxaa u shuruuda wixii shareecadiiba iyo qaabka wax loo xuko waxba kama yaqaano diintii ma yaqaano wixii ma taxqiiq ma oona samaynin duruuftee wax lagu xadaa ma kala yaqaano goormaan wax la xado ninka xataa wax xukumay lama yaqaano shahaadka lama yaqaano balaayo wada afduuban waa yaa aamina macaadila ninkaan mafaasiqa magaciisa waa qaran shaahidka magaciisa qaaliga lama yaqaan waa afduubay magaciisa lama yaqaan shaahidka lama yaqaan kan wax dilaayo lama yaqaan kolba balaayo wada afduuban waa see loo garan kaasoo kale marka waa jaahil asagu hal ajarna mala hadduu asiibi hadduu asiibi waayaba sababtoo waracna ma jiro cilmina ma jiro kuwaasoo kale marka qudaad ma noqon karo midda kale wax xugun u dhiibtoo lama ah wax xugun u dhiibta iyo wax ku kalsoon cilmigiisa lama yaqaan cadaaladiisa lama yaqaan nasabkiisa xataa lama yaqaan ilaa qofka goormaa qofka hebel hebel markuu yaha la dhihi karaa iqa ma iqa maaha ma qofaan magaciisa laqaanin oo isqari meeluu ka yimid afkiisa iyo dabadiisa oo isla mid sidaa dabadiisa u duubantao afkiisa u duubanya meel uu ka jeeda meel u jeeda lama yaqaan magaciisa lama yaqaan abu fulaan oo kule xaguu ka yimid magaala muslimna xataa lama yaqaan sule waxaan xukuma horta yaa yaa kuu kalsoon cilmigaaga yaa yaqaan cadaaladada yaa yaqaan caawa markhaatigi yaa ku yaqaan kaasoo kale wax alla waxuu xukuma baatil waa sababtoo ah cilmina laguma yaqaan cadaaladna ma yaqaan isaganana waa majhuul dad iyo dugaag waxuu yaha lama yaqaan gaal iyo muslim lama yaqaan culimo iyo caamo waxyaa lama yaqaan barambaradaas meesha ordaysa kama duwan see diin loogu dhiibanay midda kale waxuu isla qariyou qabaa waxau afkiisii futadiisa islaga mid dhigay oo u dabooshow qabaa marka kuwaasoo kale diin lagama qaado caqlina lagama qaado xukunkoodana saxiix ma waa juhaalow ee waa dad culummo ah oo qudaada oo la yaqaano diin soo barto cadligooda iyo fisqooda iyo magacooda iyo muugtooda iyo taariikhdooda la yaqaano can camar bn caas radi allahu canhu anahu samica rasuul lah sal l sl yaquulu isagoo odhanaya idaa xakama alxaakim midka xaakimka hadduu xukumo faijtahada u ijtihaado macnaa ida ijtahada faxakama waayo hadalka xagaa oo kala horeeya marku intuu ijtihaado uu xukunka rido uma asaaba asiifa lahu ajraani waidaa xakama hadduu xukumo fajtahaadu ijtihaaday ey waida ijtahada faxakama hadduu intuu ijtihaado uu xukmiyo uma akhda uu gafo falahu ajr marka ninkaas waxaan ah laba shardi weeye nin diinta yaqaano waa inuu yahay magaciisa la yaqaano cadaalad lagu kalsoon yahay nin waracana waa inuu yahay laakiin wax majhuula meelay ka yimaadeen aan la aqoon inuu insaan yahay baranbaro iyo daanyeer waxya aan la aqoon iyo dad gaal iyo muslim waxya aan la aqoonin kaas xukunkiisa iyo shahaadadiisa marduud waaye waana m ma'suur waaye waa dembaabaana ajar agtiisa may ma ma yaalo caaqibatu lwaliyi lqaashi liraciyatihi xadiiska sagaashan iyo toddoba ciwaan waxooga dhigay caaqibatu lwaali ninka madaxda alqaashi ee qiyaanay liraciyatihi dadku mas-uulka ka yahay waaligaasi ha noqdo madaxweyne gofarnatooro gobol maaragtay guddoomiye degme mudiir aabbo hooy walaal qofka laba qof hadduu ma hal qof mas-uul hadduu ka yahay hadduu qiyaano waa soo gela odaga ilmaha masruufkooda qaadka ka cunayo ilmaha baahi ku dila waa soo gela oo ayada intay hadbado ku heysa ilmaha baabi'inayso gaajo ku dilayso qaboog waa soo gelata yaa soomaa waxaasoo dhan way soo galeen qishi looma baho ahalkaaga owlaadaada dadkaad macallimiin u tahay dadkaad mas-uul u tahay waa inaad daacadnimo ah kula dhaqantid haddii kale oo khiyaano iyo dabamaryo ah kula dhaqantid ilmahaaga iyo owlaadaada waxaa tahay kaashin liraciyataata nin dadkii raciyadiisaha khiyaano dadku mar alla markay mas-uul arkaan madaxa keliya u malaynaya war nin walbaa madax ma qofaan wax madaxeen u jirto haddaa ubat walaalaha aad u madaxta markaa ugu yaraayo dada xataa ilmo aada raay qofaan madaxayn lama arko nag waxau dha kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyat shaqada lagu dhibay shaqaalaha mas-uulaa ka tahay dukaankaa ka shaqaysa mas-uulaa ka tahay qof aan raaci ahayn ma jiro nin walba madax keliya uma fiirina war adigaba madaxaa tahay qof aan madaxayn lama arkee mas-uuliyaada ka soo baxo can macqil bni yasaarin radi allahu canhu waa xadiidka todobaatan iyo sagaal radi allahu canhu qaala samictu rasuulnabiyi sal allahu alay wasalam yaquul asagoo odhanaya maa min cabdin addoon ma jiro istarcaahu llahu ilaahay ou raaciyo raciyatan dad oo raciya oo mas-uul ka yahay falam yaxudha aan ku koobin binasiixatin daacadnimo nasiixadu waa daacadnimo oo dadkaas dantooda aan ka shaqaynayn haddii mas-uul guud uu yahay iyo mas-uul gaar hadduu yahay aabbo iyo hooyo walaalka ilmaha ugu weynoo curadka walaasha curadda midda xataa halda ou taayar yahay ood cunugaas lagaaga tago gabadha khaadimadda booyaasada koll waa la soo gelaya dadkaas uu mas-uul ka yahay qofkii aan daacadnimo iyo wanaag uga shaqaynin ilaa haddii uusan daacadnimo u shaqaynin lam yejid ma helo raa'ixat aljannati jannada xataa udugood inuu galo iska dhaafo janno xataa ma helo marka khiyaanadii mas-uuliya xumadaha la iska dhaafo waxaasaa noo gulaa mas-uuliya xum madaxweyne hadda waa kan arkaysa maalin walba kitaab beena intay wada maraan ay been iyo balaayo ku dhaay mid walba baa tuug ku soo baxeen soo maaha bal aabbayaalkii hooyayaalkaan ilmihiisii la rabay aan daacad ugu ahay soo maaha wadaadadiyaa sii la rabay aan daacad u ahayn magacii diintaa lagu qaraabanaya wax lagu qaribaya waa qalad ninka shiikha waa mas-uul aabbaha waa mas-uul macallinka waa mas-uul booyaasida ugu sii waa mas-uulad iyadana qof walba inuu mas-uuliis uu ka baxo oo waxa uu mas-uul ka yahay inuu si daacadnimo iyo naseexo iyo hagar la-aana inuu ugu shaqeeyo haddou hakrado uu daacad u noqon waayo janno waa ka xaaraam ah nabigu calayh salaatu wasalaam can macqal bni yasaari radi allahu canhu qaala samictu nabiy sal alla alay sl yaquul asagoo odhanay maa min cabdin ma jiro istarcaahu allaahu ilaahay ou raaci ka dhigay ou raaciyo raciyatan dad oo mas-uul laga yahay mas-uuliyadaas ha u weynaato madaxnimo ilaa booyaasinimay imaan kartaa iyo khaadimnimo falam yaxudha aan ku hareeraynin dadka uu mas-uul ka yahay binasiixatin daacadnimo nasiixada waa daacadnimada hagar la-aanta ilaa lam yajid hadduu saa noqon waayo oo naasix daacada uu noqon waayo hagarbax laga waayo oo wax agrado lam yajid ma helo raa'ixata aljannati jannada maanta ma arkaysaa urkeeda iyo carafteeda ma helo xadiidka toddobaad ee sagaashan iyo sideed wuxuu ciwaan uga dhigay alsamcu waaطaacatu in la maqlo oo la adeeco lilamiiri amiirka muslimiinta maa lam takun waxau fara haddaysan ahayn macsiyatan macsiyo haddaysan ahayn qofka muslimiinta oo madaxda in laga dhigo ama amiirka guudooda ha ahaado ama xataa amiir oo ilaalo loo dhiibay ha ahaado ama jeesh loo dhiibay ama gobol loo dhiibay in la kala dambeeyo sababtoo kala dambaynta maslaxada diinta iyo maslaxada dunyada ku jirta diintana fawdada ma ogola in la kala dambeeya nafari ummad kastaoo fawdaan haddee waxa weeye dhibaatay la kulmaysa dhibaato adduduun adduun waxay dhaheen fawdo ninkii xiise u qaba xamar ha weydiiyo marka fawdo ninkii xiise u qaba soomaaliya ha weydiiyo iyo mas-uuliye iyo kala dambaynlaan iyo foolxumadeed nacam can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sal ala alay slam qaala wuxuu dhahay man adaacanii qofkii adeeca faqad adaaca allaha ilaah adeeca sababtoo nabigu calayhi salaatu wasalaam daaca alla maan wax kala ma farayo man yudic rasuula faqad adaaca allah rasuul qofka adee ilah adeeca sababtoo rasuulku waxaan daacana ma farayo waman casaanii qofkii i diidana faqad casa allaha ilaahu diiday waman adaaca amiirii qofkii maaragtay amiirkayga aniga aan madax ka dhigay adeecana faqad adaacani wou adeecay waman casaa amiirii qofkaan madax ka dhigo oo imro u dhiibo madaxtini imradu waa madaxtinimadu faqad casaanii asagana waa i caasi hadda ilaah nabi hadduu ilaahay nabiga caasi ilaah waa caasi nabiga keliya kuma khaas dadkii muslimiinta qofkii iyagu madax ka dhigtaan waa in la adeeco qofkaas qofku madax kasii dhigoo mas-uul ka dhigana waa in la adeeco laakiin macsiyo laguma adeecayo wixii wanaagaha lagu adeecaya marka macsiyo iyo khiyaano lagu adeeci maayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyat illah waxayna ku timi ninkii intuu xanaaqay yidhi kooxda madaxda dabkan gala ay ka diideen saxaabadii qaar markaas marka nabigu la wuxuu lay hadday geli lahayn weligood waa ku jiri lahaayeen buu dha sababtoo laa daacata limakhluuqin fii macsiyat illah can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lahi sal alla alay wasalam qaal wuxuu dhahay man adaacanii qofkii adeeca faqad adaaca allaha ilaahu adeecay uu qofkii ani iga dambeeyo warka iga maqlaa ilaahay warkiisoo maqlay waman casaanii qofkii idiidana faqad casa allaha ilaahu caasiyey waman adaaca amiirii amiirkayga qofkii adeecana faqad adaacanii uu adeecay waman casaa amiirii qofkii amiirkayga caasiyana faqad casaanii uu diiday adinkiyaa la joogaa ila halkaa noogu joogta caawa wallah aclam sala